Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Xukuumadda Federaalk Soomaaliya iyo Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Galmudug ayaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ka furay xarunta cusub ee kaydinta iyo farsamaynta deeqa xoolaha ee deegaanada Galmudug waxaana munaasabadda daahfurka xaruntan goobjoog ahaa maamulka magaalada dhuusamareeb mas-uuliyiin ka socday wasaaradaha xanaanada xoolaha dowladda federaalk soomaaliya maamulka galmudug iyo marti sharaf kale gudoomiyaha degmada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug macalin cabdiraxmaan ayaa ka warbixiyey ahmiyadda ay xaruntan u leedahay xoolodhaqatada ku nool deegaanada galmudug waxaan rabaa inaan halkaan uga mahad celiyo cid kasta ee mashruucan ka qayb qaadatay wasaaradda xanaanada xoolaha ee federaalka iyo wasaaradda galmudug iyo deeqbixiyaalka dhammaantood annagu dowladda hoose haddii aan nahay dhulkaan annagaa bixinay waxaan halkaan u dooranay dhulka inaan ka bixinno waxaan bixinay dhul kale oon wasaaradda xanaanada xoolaha ku wareejinay oo jambiga ku haya oo dhulkaas bannaan ah oo laga dhisi doono suuqa weyn ee xoolaha ee dhuusmareeb waxaan ka mahad celinaynaa dhismahan iyo maaragtay halkaan in calafka xoolaha halkaan laga dhiso kaydka calafka xoolaha dhanka kale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka galmudug cabdulaahi cabdiraxmaan ayaa xusay in xaruntan ay qayb ka tahay xarumaha lagu keydiyo daaqda xoolaha iyo kuwa kale oo laga hirgelin doono inta badan deegaanada dowlad goboleedka galmudug
barnaamijkan waxaa la rabaa reer dhul samareebeed weligood ma arag intaan malaynayo baqaaro kayd oo calaf mishinadii shiidayey xarumihii dowladda oo diyaarsan inay ka faa'iidaystaana la rabaa si wixii kale oo la keenana dadku uga wada faa'iidaystaan haddii meeshii la dhiso oo waqti la gelsho oo qarash la gelsho aan laga faa'iidaysan dee ciddii waxaas dhistay mar dambe inay wixii ku dhiirato ma u sahlanaanayso suuqii waa la dhisaa waa diyaar tartankiisi waa dhacay waana dhammaaday in la soo daayo unbaa dhiman wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha xukuumadda federaalk soomaaliya aadan maxamuud cali ayaa sheegay in loo baahan yahay in la dardargeliyo wax soo saarka xoolaha soomaalida dhammaanteed waxay ku tiirsan tahay xanaanada xoolaha iyo beeraley oo runtii gobolkan aa ogtihiin madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo horey u sheegay in qoriga ay ku bedeleen yeembo waa ka muuqataa runtii qof madaxda ah markii uu wax sheego sannado ka hor ballandhaadka uu sameeyey in laga dareemaa la rabaa waana laga dareemayaa runtii aad iyo aad ayaa ugu mahad celinayaa